إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa qaybo ka mid ah gobolka gada laga soo sheegayaa xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayso isagoo dhanka kale sheegay in dowladda federaalka ay weynayso deegaano iyo degmooyin hor leh dagaallo khasaare dhaliya ayaa mar kale ka dhacay gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya kaas oo u dhexeeya maamullada la kala baxay somalilan iyo s s c khaatuma safaaradda maraykanka ee magaalada addis ababa ayaa muwaadiniintooda ku sugan etoobiya u dirtay digniin amni xilli ammaanka waddankaasi uu sii xumaanayo markab ay xoolo ku rarnaayeen oo ka baxay xeebaha soomaaliya ayaa ku rogmaday marinka baabulmandab kulan ballaaran oo lagu soo bandhigaya suugaanta soomaalida iyo sooyaalka ay ku leedahay jihaadka ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan tira dad ah ayaa ku dhaawacmay duqaymo ay maraykanku ka fuliyeen dalka yemen intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa sagaal iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan toddoba-iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan waxaa qaybo ka mid ah gobolka gado laga soo sheegayaa xiisad u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland maxamed sheekh cali ayaa inoo faahfaahinaya degmada beled xaawe ee gobolka gado ayaa laga soo warinayaa inay ka soo cusboonaatay xiisad u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaana saacad weliba la filan karaa inuu dagaal ka dhex qarxo xiisadda ayaa timid kadib markii hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe lagu eedeeyey inuu ciidamo dheeraad ah dul dejiyey magaalada beled xaawo kuwaasoo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa xildhibaan nuur maxamed diiriya oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo kasoo jeeda gobolka gedo ayaa shaac ka qaaday in saansaan dagaaleed oo ballaaran ay ka socto gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo qoladaas oo dul degtay beled xaawo waxaan leenahay gadaal oga noqda beled xaawo dhib uma baahnaa duulaanna uma baahna ayuu yidhi xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka hadlayay waxaa ka taagan degmada beled xaawo xaalad qalalaaso ayaa laga dareemayaa degmada beled xaawo ee gobolka gedo khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya axmed madoobe hogaamiyaha jubbaland iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maraya meel aan waxba laga qaban karin oo xargah goostay sida muuqatana xero iyo fandhaal ay kala dhaceen iyadoo horey dagaal xoogan oo u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland uga dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose halkaasoo laga eriyey loogana taagronaaday ciidamada dowladda federaalka
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayso isagoo dhanka kale sheegay in dowladda federaalka ay weynayso deegaano iyo degmooyin hor leh cali aadan xasan ayaa inoo haya faahfaahin ku aadan qodobkan cabdiraxmaan gurey oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ayaa ka hadlay xaalada amni ee dalka isagoo si cad u muujiyey walaaca ku saabsan korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaankan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalinba maalinta ka dambaysa sii ballaaranayso awoodeeda militari iyo midda maamul ee deegaanada ay ka taliyaan wuxuuna xusay in xarakada ay ku guulaysatay inay xoojiso dhaqdhaqaaqyadeeda islamarkaana ay qaadeen weeraro culus oo saameyn ku yeeshay dowladda federaalka xildhibaanka wuxuu qiray in dowladda federaalka ay wajahayso hoos u dhac hoogan taas oo keentay in deegaano iyo degmooyin hor leh ay ka baxaan gacanta dowladda federaalka iyadoo uu xusay in maalinba maalinta ka dambaysa la arkayo dhul hor leh oo dowladda gacanteeda ka baxay taas oo si toos ah u muujisay daciifnimada ciidamada dowladda federaalka ugu dambeyn xildhibaan cabdiraxmaan gurey ayaa sheegay in al-shabaab ay u muuqato inay kusii saqayso magaalooyin cusub taas oo ka dhigan in dowladda federaalk ay wajahayso halis xoogan oo kaga imaanaysa dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab horta aniga dee maalinba meesha lasii tegaayo markaan fiirino maalinba maalinta ka dambayso waxaad moodaa in in hawsha la dagaalanka shabaabka maalin maalin ka dambaysa ay hoos u socoto nimankuna ah, cadowga ahon oo annaga dhinaca kasoo jeedana ay maalin maalin ka dambayso awoodooda inay soo kordhayso dagaalkoodana usoo siyaadayo waxyaalaha dadka ay ka hadlaayaan oo shee fashil ay ku tilmaamayaan waa meelahaas oo lama- meesha aan ka sheekeynayni toddoba sano sideed sano ayaa maanta dalku laga qabsaday marka waa waa- waa aniga waxaan qiyaasaa sida wax u socdaan wax saxa ma hadda haddaanan sida wax u socdaan wax laga bedelina shaq- waa ku sheegay shaksi la bedelina Aniga ma- inuu dhibaata keena dhici karto wax dhici karto shaksi la bedelo muhiima maanta inay dib u dhac u- u- u- u- u dhici doonaan hadalka xildhibaankan ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ayaa ku biiraya hadallo badan oo ay jeediyeen siyaasiyiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo tilmaamayay inay xaaladdu ku culus tahay xarakada mujaahidiintana ay ku tallaabsanayso horumar ballaaran suuragalna ay tahay inay la wareegto magaalada caasimada ah ee muqdisho dagaalla khasaare dhaliya ayaa mar kale ka dhacay gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya kaasoo u dhexeeya maamulada la kala baxay somalilan iyo s s c khaatuma faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi ciidamo ka tirsan maamulada isugu yeeray somalilan iyo a c c ayaa ku dagaalamay gobolka sool iyadoona lasoo warinayo in halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay inta u dhexayso deegaanada fadhiyar iyo lanxabaal oo ka wada tirsan gobolka sool waxaana weerarka la sheegay inay soo qaadeen ciidamada maamulka la baxay somalilan dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanada ay sida gaarka ah uga dhaceen dagaaladan ayaa warbaahinta u xaqiijiyeen in halkaasi ay ku dhinteen laba ruux saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka kala tirsan labada dhinac ee dagaalamay dagaaladan ayaa si weyn looga dareemayaa gudaha deegaanadaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolka laga dareemayay isku ciidan urursi uu mid waliba ku doonayo xaqiijinta ahdaaftiisa labadan maamul ayaa marar badan dagaalkan la mid ah waxa uu ku dhex maray gobolada sool iyo sanaag kadib marka laga yimaado dagaal in muddo ah socday oo ku dhex maray laascaanood safaaradda maraykanka ee magaalada adis ababa ayaa muwaadiniintooda ku sugan itoobiya u diray digniin amni xilli ammaanka waddankaasi uu sii xumaanayo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya war-saxaafadeed digniin amni xambaarsan ayaa dhowaan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada adis ababa oo ah caasimadda waddanka itoobiya war ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa loogu digay muwaadiniinta ameerikaanka ah ee ku sugan waddankaasi in ay ka fogaadaan goobaha ay halisyada kala kulmi karaan iyadoo dhanka kale loo tilmaamay in uu amniga dalka itoobiya aan laisku haliy karin waxaa si gaar ah loogu digay in ay tegin meelaha ay dadka inta badan ku kulmaan iyadoo loo sheegay khatarta ay la kulmi karaan iyaga iyo qoysaskooda war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yidhi in dalka itoobiya uu ku jiro xaalad amni darro ah islamarkaana markasta la filan karo in ay rabshado amni darro ah ka dhacaan magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa waxa ay marar badan martigelisay mudaaharaadyo iyo dilal bareer ah oo loo geysanayo dadka soogolootiga ah ee ku nool magaaladaasi iyadoona safaaraddaani u baqaysa dadka ameerikaanka ah ee ku sugan waddankaasi itoobiya markab xoole ay ku raran yihiin oo ka baxay xeebaha soomaaliya ayaa ku rogmaday marinka baabulmandab faahfaahintan waxaa inoo haya axmed cabdulaahi markabkan oo ay saarnaayeen xoolo u badan ariga ayaa ku rogmaday xilli uu marayay marinka muhiimka ah ee baabul mandab muuqaal laga soo duubay halka uu ku rogmaday markabkan ayaa lagu arki karaa iyadoo hoolihii ay ku daateen badda looga soo samata bixinayo doomo yaryar wararka ayaa tilmaamaya in markabkan uu rogmaday ku wajahnaa mid ka mid a waddamada ay degaan carabta si rasmi ah looma oga waddanka uu sida gaarka ugu socday waxaana sidoo kale la ogeyn halkan rasmiga ah uu ka sharcday markabkan inkastoo maraakiibta xoolaha ka qaada soomaaliya ay ka rartaan magaalooyinka berbera iyo boosaaso halkaasi oo ay ku yaalaan dekedo waaweyn kulan ballaaran oo lagu soo bandhigayay suugaanta soomaalida iyo sooyaalka ay ku leedahay jihaadka ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed muudey abumuslim ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahintan multaqi ballaaran oo loogu magac daray suugaanta soomaalida iyo sooyaalka jihaadka ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud kaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah abwaano soomaaliyeed kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxaa ka mid ahaa odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galguduud oo uu ka mid yahay sheekh cabdulaahi abukhaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud iyo abwaano soomaaliyeed waxayna abwaanadu soo bandhigeen gabayo cajiib ah waxaa ka mid ahaa abwaanada multaqaha ka soo qayb galay taakow macalin ciise kaas oo jeediyey gabay muhiim ah gumaysigii hadda u bixi raba geerinuu badaye galabtow amiirkeenni guud talada noo gooyay garbihiisunay wada fadheen gaarka kala hayay guutoonni noo u soo diraya geeshash diriraya shabeellada galbeed iyo tabariir diriirtoy ay gaartay gurguurtaya cawaantiisi way galab caraabeen
sidoo kale waxaa madasha gabay ka jeediyey xaajaroog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galguduud caana ka ah soomaaliya abwaankeyni sayd maxamed iyo odaaya soomaali gaalo uma isxaamine intay eedunaga raacday gaalo uma isxaamine intay eedunaga raacday aaka qaata soomaaliyey waadu aragtani arladaan lahayn bow kufrigu iibsadow degaye oga raraatadiiba dekeda laga ilaalshaaye abeesadii turkigu ow dhalaa arigi maalene
marka laga yimaado abwaanada aad codadkooda dhegaysateen waxaa munaasabadda goobjoog ahaa abwaano badan kuwaas oo mid kasta oo ka mid ah uu soo jeediyey gabay gaar ah ujeedka multaqaha ayaana ahaa in lasoo bandhigo sidii suugaanta soomaaliyeed ay qayb uga ahayd halganka jihaadka ee martigelinaya dhulka ay soomaalidu degto qabanqaabada multaqahan waxaa lahaa wilaayada islaamiga ee galgaduud ugu dambayntiina tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay duqaymo uu maraykanku ka fuliyey dalka yemen maraykanka ayaa halkiisa ka sii wada weerarada dhanka cirka ah ee uu ku beegsanayo goobaha yemen ay ka maamulaan kooxda xuutiyiinta ee taageerta dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa la soo warinayaa in dad gaaraya ilaa iyo siddeed qof ay ku dhaawacmeen duqaymaha ay diyaaradaha maraykanka ku garaaceen magaalada caasimadda ah ee sancaa sida ay shaaciyeen warbaahinta xiriirka la leh kooxda xuutiyiinta dhankiisa tifiga almasiir ee taabacsan xuutiyiinta ayaa baahiyey muuqaal muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay burburka soo gaaray dhismayaasha la beegsaday ee ku yaala xaafadda arrawda iyo afar iyo tobanka oktoobar ee magaaladaas horraantii sabtidii diyaaradaha maraykanka ayaa sidan oo kale duqaymo dhanka cirka ah ula dhacay laba dhismo oo ku yaalla isla labadan xaafadood oo ka tirsan magaalada sanca sida ay sheegeen xuutiyiinta iyo goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh